boqoraddii labaad cutubka lixaad oo qoonkii nebiyada ahaana waxay elishaa ku yidhaahdeen bal eeg meesha hortaada ah ee aannu deggannahay waa nagu cedhiiri haddaba waan ku baryaynaaye aannu tagno xagga urdun oo halkaas nin waluba dogab ha ka qaado oo aannu halkaas ka dhisanno meel aan degno oo isna wuxuu ugu jawaabay orda oo taga oo midba wuxuu yidhi waan ku baryaaye raalli ahaw oo na raac annagoo addoommadaada ah oo isna wuxuu ugu jawaabay waan idin raacayaa sidaas daraaddeed wuu raacay oo iyana markay urdun yimaadeen ayay geedo jareen laakiinse midba intuu qori jarayey ayaa faaskii intii birta ahayd biyihii ku dhex dhacday oo isna intuu qayli ayuu yidhi sayidkaygiiyow hoogay waayo dayn buu igu ahaa markaasaa ninkii ilaah wuxuu yidhi war xaggee bay ku dhacday oo isna markaasuu meeshii tusay markaasuu ul soo goostay oo meeshii ku riday birtiina waa soo dabaalatay wuxuuna yidhi war haddaba soo qaado sidaas daraaddeed gacantii buu fidiyey oo soo qaatay haddaba boqorkii suuriya wuxuu la diriiray dadkii israa'iil oo intuu addoommadiisii la tashaday ayuu ku yidhi meesha saas iyo saas ah ayaa xoradaydu ahaan doontaa markaasaa ninkii ilaah u cidiray boqorkii dalka israa'iil oo wuxuu ku yidhi war iska jir oo ha soo marin meesha saas ah waayo reer suuriya meeshaasay ku dhaadhacayaan oo boqorkii dalka israa'iilna cid buu u diray meeshii ninkii ilaah isaga u sheegay oo uu uga digay oo isna intuu halkaas iska nabadgeliyey mar iyo laba toona ma aha oo boqorkii suuriyana qalbigiisu waxyaalahan aad buu uga welwelsanaa oo wuxuu isugu yeedhay addoommadiisii oo ku yidhi war maad ii sheegtaan midkeenna la jira boqorkii dalka israa'iil markaasaa mid addoommadiisii ka mid ahu wuxuu ku yidhi boqorow sayidkaygiiyow saas ma aha laakiinse elishaa oo ah nebi dalka israa'iil dhex jooga ayaa boqorka dadka israa'iil u sheega erayada aad kaga hadasho qolkaaga aad seexato oo isna wuxuu ku yidhi tag oo soo arag meeshuu joogo si aan isaga ugu ciddiro ha la soo qabtee oo waxaa loo sheegay oo lagu yidhi war wuxuu joogaa dotaan sidaas daraaddeed wuxuu halkaas u diray fardo iyo gaari fardood iyo ciidan fara badan oo iyana intay habeennimo yimaadeen ayay magaaladii hareereeyeen oo ninkii ilaah shaqeeyihiisii markuu aroortii soo toosay oo u baxay bal eeg waxaa la arkay ciidan fardo iyo gaari fardood wata oo magaaladii ku wareegsan markaasaa madidinkiisii wuxuu isagii ku yidhi sayidow hoogaye sidee baynu yeeli doonnaa oo isna wuxuu ugu jawaabay ha cabsan waayo kuwa inala jiraa way ka sii badan yihiin kuwa iyaga la jira markaasaa eliishaa baryootamay oo yidhi rabbiyow waxaan kaa baryayaa inaad ninkan indhaha u furtid waxa arkee markaasaa rabbigu ninkii dhallinyarada ahaa indhihii u furay wax buuna arkay oo wuxuu u jeeday fardo iyo gaari fardo dab ah oo buurta ka buuxa ee elishaa ku wareegsan oo iyana markay isagii u soo dhaadhaceen ayaa elishaa rabbiga baryey oo yidhi rabbiyow waxaan kaa baryayaa inaad dadkan indhabeel ku ridid oo isna indhabeel ayuu ugu riday sidii ereygii elishaa u ahaa markaasaa elishaa wuxuu iyaga ku yidhi war jidkaanu ma aha jidkii magaaladuna ma aha magaaladii haddaba isoo raaca oo waxaan idin geynayaa ninkaad doonaysaan oo isna wuxuu hor kacay xagga samaariya oo markay samaariya soo galeen ayaa elishaa yidhi rabbiyo nimankan indhaha u fur wax ha arkeene kolkaasaa rabbigu indhaha u furay wax bayna arkeen oo waxay u jeedeen inay samaariya dhex joogaan markaasaa boqorkii dalka israa'iil wuxuu elishaa ku yidhi markuu nimankii arkay aabbahayow miyaan laayaa miyaan laayaa oo isna wuxuu ugu jawaabay maya waa inaadan layn ma layn lahayd kuwaad ku soo qabsatay seeftaada iyo qaansadaada waxaad soo hor dhigtaa kibis iyo biyo ay cunaan oo ay cabbaan oo dabadeedna ha u tageen sayidkoodii markaasuu wuxuu iyagii u diyaariyey cunto badan oo markay wax cuneen oo wax cabeen ayuu iska diray oo sayidkoodii bay u tageen oo guutooyinkii reer suuriyana mar dambe ma soo gelin dalkii israa'iil oo taas dabadeed benhadaad oo ahaa boqorkii suuriya wuxuu soo wada urursaday ciidankiisii oo dhan oo intuu soo kacay ayuu samaariye hareereeyey oo samaariyana abaar weyn baa ku dhacday oo baleeg iyana waxay hareeraha ka joogeen ilaa madax dameer lagu iibiyey siddeetan shaqal oo lacag ah oo qab rubiciis digo qooley ahna lagu iibiyey shan shaqal oo lacag ah oo boqorkii dalka israa'iil oo derbiga dul maraya ayaa naagu u qayshatay oo ku tiri boqorow sayidkaygiiyow i caawi oo isna wuxuu ku yidhi na haddii uusan rabbigu ku caawin anigu xaggee baan kaa caawinayaa na ma waxaan kaa caawinayaa meesha haruurka lagu tumo mase meesha canabka lagu tuujiyo markaasaa boqorkii wuxuu iyadii ku yidhi naa maxaa ku helay oo iyana waxay ugu jawaabtay naagtan waxay igu tidhi naa wiilkaaga nasii aan maanta cunnee oo wiilkaygana berri baannu wada cuni doonnaa sidaas daraaddeed wiilkaygii waan karsannay oo waannu cunnay markaasaan maalintii dambe iyadii ku idhi naa wiilkaagii nasii aan cunnee laakiinse iyadu way qarisay wiilkeedii oo markii boqorkii naagtii hadalkeedii maqlay ayuu dharkiisii dildilaaciyey oo markaas wuxuu dul marayey derbiga oo dadkiina way wada arkayeen inuu jidhkiisii ku guntaday juunyado oo markaasuu yidhi ilaah saas iyo si ka sii daranba ha igu sameeyo haddii elishaa inashaafaad madaxiisu maanta ku sii yaallo oo elishaana markaas wuxuu dhex fadhiyey gurigiisii oo odayaashiina way la fadhiyeen oo boqorkiina nin buu iska soo hormariyey laakiinse ninkii wargeeska ahaa intuusan isagii u imaan ayuu elishaa odayaashii ku yidhi war bal eega siduu kan gacankudhiigluhu dhalay cid ugu soo diray in madaxa layga gooyo war markii wargeesku yimaado albaabka xidha oo dib ugu celiya albaabka war waxa ka dambeeya soo ma aha sanqadhii cagihii sayidkiisa oo intuu iyagii weli la hadlayey ayaa wargeeskii u soo dhaadhacay oo isna wuxuu yidhi balaayadaannu xagga rabbigay ka timid haddaba maxaan rabbiga weli u sii sugaa